waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wacan dhammaantiin meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa khamiis ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobankii disembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah dowladda austraaliya oo diyaarinaysa sharciyo cusub oo wax looga qabanayo faafinta nacaybka iyo xagjirnimada nin dhallinyaro ah oo booliiska federaalka austraaliya eerboodka sydney ugu xidheen eedaymo la xidhiidha yuhuud nacayb iminkana warkii oo dhan dowladda federaalk austraaliya ayaa diyaarin doonta sharciyo cusub si wax looga qabto faafitaanka nacaybka kala qaybsanaanta iyo xagjirnimada kadib toogashadii dadweynaha ee ka dhacday bondi beach ra-iisul wasaare anthony albanise ayaa sheegay in dilka shan iyo toban qof oo ka dhacay munaasabadii hanuuka oo booliiska new south walesna u aqoonsteen argagixiso uu muujiyey in loo baahan yahay in wax badan la qabto si loola dagaalamo nacaybka yuhuudda iyo noocyada kale ee nacaybkaba way caddahay inaynu u baahannahay inaan wax badan qabanno si aan ula dagaalanno balaayadan xun maanta waxa aan ku dhawaaqayaa tallaabooyin dheeraad ah oo muhiim ah si loo xoojiyo qorshaha jira marka hore xereelayaha guud iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa diyaarin doona arrimo isbeddello sharciyeed ah oo lagu adkaynayo tallaabooyinka ka dhanka ah kuwa faafiya nacaybka kala qaybsanaanta iyo xagjirnimada ayuu yidhi dowladda federaalka ayaa sheegtay inay qorshaynayso adkaynta sharciyada socdaalka si loo hubiyo in dadka qaba aragtiyada nacaybka yuhuuddu aysan imaanin ama soo degin dalkan austraaliya kaaliyaha wasiirka socdaalka matt thithelwayt ayaa sheegay in dib u eegista siyaasadaha socdaalku ay ka mid tahay jawaabta dowladda ee weerarkii axaddii ka dhacay bondi islamarkaana la filayo in lasoo saaro jawaab dhammaystiran maalmaha iyo toddobaadyada soo socda nin sagaal iyo toban jira oo reer sydney ah ayaa la xidhay iyada oo lagu soo oogay dacwad la xidhiirta hanjabaad ku saabsan adeegsiga xoog ama rabshad ka dhan ah xubno ka tirsan kooxo bulsho waxaa lagu eedeeyey inuu sameeyey hanjabado ka dhan ah yuhuudda islamarkaana uu muujiyey calaamado muujinaya ujeeddo dagaal oo uu u jeediyey xubin ka tirsan bulshada yuhuudda xilli uu saarnaa diyaarad ka imanaysay baali booliiska federaalka austraaliya a f b ayaa shalay oo arbaco ahayd ku xidhay garoonka diyaaradaha ee sydney markii uu soo degay mas-uuliyiin ka tirsan waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa la sheegayaa in ay ka fiirsanayaan qorshe lagu qaadayo tallaabo sharci oo ka dhan ah dacwad oogayaashii dacwadaha ku soo oogay dadkii ku lug lahaa rabshadihii lixdii janaayo ee lagu qaaday aqalka cad ee maraykanka qareenkii hore ee difaaca u ahaa qaar ka mid a eedanayaashii lixdii janaayo ed martin ayaa la sheegay inuu sameeyey koox shaqo oo wadatashi la yeelatay ugu yaraan saddex qof oo lagu soo oogay eedaymo la xidhiira weerarkii kabitalka tan iyo markii uu donald trump uu madaxweynenimada dib ula wareegay wasiirka warfaafinta bakistan ayaa warbaahinta austraaliya ka dalbaday raalligelin daah furan kadib markii ay faafiyeen eedaymo argagixiso oo been ah warar khaldan ayaa soo baxay fiidnimadii arbacada oo disembar hay toddobiyo toban kadib markii qaar ka mida warbaahintu ay si khaldan weeraryahanadii bondi biij ula xidhiiriyeen bakistan wasiir atawla taraar ayaa cambaaraynaya waxa uu ku sheegay olole nidaamsan oo ah warar been abuur ah isagoo islamarkaana sheegay inuu garab taagan yahay austraeliya warkii maantuna intaasu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali